wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka furay shirka isku xirka suuqa abuurka calafka soomaaliya mashruucan oo dhiirogelinaya horumarinta calafka iyo xoolaha dalka soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socda wasaaradaha xanaanada xoolaha dhirtii daaqa heer federaal iyo heer dowla goboleedba waxaana diradda lagu saarayay sidii loo dardargelin lahaa horumarinta suuqa calafka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cumar nuur ayaa ugu horeyn ka warbixiyey shirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa sharaf weyn u ah looga hadlayo calafka xoolaha iyo sidii ganacsatada ay ugu dhiiran lahayd inay maalgashtaan calafka xoolaha sidaad la socotaan baryahan dambe waxaa la diyaarinayaa qorshaha isbeddelka qaranka kaas oo xoog la saaray in ganacsatada ay dalka maalgashtaan dowladdana ay ku taageerto siday u maalgashan lahaayeen marka waxaan rabnaa inaan barnaamijkan iyo isku xirno qorshahaasi socda ee n t p-ga qodobada maanta ka soo baxa halkaana waxaa lagu dari doonaa qorshaha isbeddelka qaranka dhanka kale gudoomiyaha guddiga beeraha iyo horumarinta reer mihiga ee golaha shacabka mukhtaar maxamed guuleed ayaa sheegay ahmiyadda ay leedahay kordhinta wax soo saarka calafka mashruucan ee maanta laga doodayo waa ah ee suuq u raadinta waxaa ka horreeyey wasaaradda xanaanada xoolaha ee aan ku ammaanaynaa inay horay ay xoolida soomaaliyeed ugu dhiirigelisay inay dhulkooda ay ku diyaarsadaan ee calafka loogu keeni jiray dibadda marka waxaad moodaa in maadaama suuq loo raadinayo gudihii ay ka soo dhammaatay wasaaraddii oo xoolidii soomaaliyeed ay markaan ay ku dhow yihiin inay helaan calaf ku filan marka taasi waan ku ammaanaynaa wasaaradda iyo hay-adaha kala shaqeeya mashruuca noocaasi ah ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa sheegay in wasaaraddu ay wado qorshayaal lagu hormarinayo suuqa calafka soomaaliya wax keliya oo lagu badbaadin karo xoolihii soomaaliyeed waa xaqiiqa ah in dadku ay sameeyaan inay samaystaan keed oo haddii abaare ay dhacdo ay isticmaalaan xoolahoodu ay wax soo saartaan dadka soomaaliyeed waxaad ogtihiin inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay ama hilib ama caano ama saliid oo subage ama ha aha ama ukun intaba haddii marka shaqadan si qurxoon u qabsoonto oo shirkadaha ay soo saaraan wax ku filan oo xoolihii cuntadooda oo food security-ga xoolaha la xalliyo bini'aadankana meeshaanu ku xalismaaba boqolkiiba siddeetan iyo wax ka badan shirkan ayaa muhiim u ah horumarinta suuqa calafka soomaaliya kaa oo wax badan ka bedeli doona helitaanka cunto ku filan xoolaha dalkeena soomaaliya